zaro waad mahadsantihiin idinka iyo v o a deegaankaasi laysku yiraahdo sidiisaba horta afar waa mabasley meesha hadda mashaariicda laga fuliyeyna sabiid iyo caanoole deegaan ahaana tuulooyinka kale ee ishareer yaalaan oo mareeray ee iyaga deegaanka mida ugu weyn ah iyo moodinle iyo rakhayle ilaa iyo beledel aamiin ayaa dadaal dawladdu ay samaysay oo hadda ciidamada dawladdu iyaga ay ku baahsan yihiin ayaa waxay keentay nabadgelyadii markii la adkeeyey in mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dawladdu ay qorshaysay in halkaasi ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg ahaa markii hore ee loo geeyey oo cunto qaybin oo noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey daawooyin iyo maaragtay dhakhaatiir oo dadka caawiya oo sidaas oo kale ee ayagana dhinaca koonfur galbeed oo runtii maamulkoodana dowr weyn iyagana isla qaadayaan ayaga iyo dawladda federaalkaba iyo hay-ado samafal ayagoo iswata dhinac kastaba iyagana inay bilaabeen inay mashaariic oo dadka wax loogu qabanayo ama beeraha ama horay guryo oo u gubtay oo toddobaatamiyo kor u dhaafay in dadkii dib loogu dhiso waa tahay waxaad ka hirgeliseen marka laga soo tago adeegyadaasi koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ay wadageeyeen ee caafimaadka iyo cuntooyinka ah dhinaca kale leerar ku shaq qoraxda ama cadceedda marka bal waxaad iga warantaa hanaankaasi leerar xiridana ma dowladda federaalka mase hay-adaa geeyey baadi aad ka gaadho annaga wax weliba runtii dadaalka dawladda iyo qorshaha ee iyada dadka maaragtay deegaanka wax loogu qabanayo oo iswata oo markii ugu horreysay aan aragno ciidan inta uu tegay oo maanta danab oo qaybta afar iyo tobnaad ee ayaga shiriiglaha ay u joogaan amnigan ayagu sugaan aanan soo laaban sidaas iyo si lamid ana markaa mashaariicdii oo isla socoto iyo maamul deegaanka ayaga rabitaankooda loogu dhisayo oo meesha uu ka hirgelay ayay ku yimaadeen wax weliba qorshaha dawladda ama hadday hay-adii soo martay iyo haddii mid kaleba annaga waxaan aaminsan nahay annagoo maaragtay dawladdii soomaaliyeed oo mar haddii ayada ay midda iyada ee dadkaa ku wareejisay maanta aan guryo toddobaatamiyo gaarayo islamarkaana ee ay gobol iyo maaragtay iyo dawlad dhexe iyo dawladda maamul goboleedka ee intaba federaal loo wada dhan yahay waxaa ku timid baan leeyahay dadaalka dawladda dhexe iyo midda maamulka maaragtay koonfur galbeed oo iskaashaday iyo hay-adii kale maaratay iyaga maaratay dadaalkaasi lahaa inay yimaadaan waayahay waxaa jirto in odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mida dadka tuulooyinkaasi ay idiin soo bannaan baxeen oo warbaahinta ay la hadleen qaarkood ammaankana waan ognahay al-shabaabna deegaanadaasi kama dheero marka ma laga shaqeeyey si amniga mar labaad al-shabaab deegaanadaasi is ula wareegin oo dadkaas dhibaato is usoo gaarin zaara dawladdu qorshaha kan iskama imaanin waa qorshe aad looga fakeray gobolka dadka ee ka soo jeeda shabeellaha hoose ayaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ciidamada ee la diyaariyey iyo dadka deegaanka nidaamkii ugu horreeyey ee waagii hore habqanka iyo maaragtay ku dhufoo ka cararta oo kale askarta ku tegi jirtay ciidan ka disibliin badan oo dadka iyo ayaga ay isdhexgaleen oo aad loo jecel yahay ayaa hadda saansaanka ee ayaga ay ku bilaabeen maalintay yimaadeen inay hor u socdaan mooyaane aan gadaal usoo noqonin ayaa rajada laqabo waxay tahay gobolka oo dhan shabeellaha hoose inuu xoroobo oo nabad lagu soo dabaalo iskaba daaye mareere iyo samiid iyo caanol iyo moodiin ilkhayri iyo beledilaamin iyo abgooye iyo maaragtay iskaba dhaafe awdhegli iyo bariire iyo wixii ka sareeya ayaa lasii gudbaya dawladdu gacanta ay ku haysaa waaye si kooban iigu sheeg tiro intee la eg oo shacaba ayaa ku dhaqan dhulkaasi tuulooyinka hoos yimaada degmada afgooye aad baad umahadsan tahay gobolka shabeellaha hoose waad og tahay oo gobolka soomaaliya ugu ballaaran ee ugu bablishan badan ama wax soo saar haddii la yidhaahdo dambiisha ee cuntada adduunka loo yaqaano salatulkada ee soomaaliya inuu yahay ayaanan cidi isweydiinayn dadka ku noolna afar milyan ayaa horey loogu tilmaamay statistikadii ugu dambeysay afgooye waxay qeyb libaax ka tahay strategically iyo geographicaliba ee gobolka kuwa u ah halbowlaha xudunta ah deegaamada hadda ee laga maaragtay ee xoreeyeyna adiga aad bolada nabaddiidka aad sheegaysidna waa deegaamadii ugu wax soo saarka badnaa ee hadda noloshoodii kor u kacday beri dhoweedna hoos u dhacday oo xataa ee dadkii ka niyad jabay beerihii oo ayaga isaga tageen oo qaarkooda oo ayaga amni la-aan dartii oo ayaga u carareen ayaa hadda maanta gobolka ee sida ugu soo kabsanayo wax soo saarkiis laga dareemayaa suuqyada ee khudaarta muuska babayiga dhangalowga maaragtay isbaandeeska maaragtay muuska canuuniga zaytuunka ilahay kuma sama diidee dhammaan siimaartii oo dhan begelka ayaa waxaad arkaysaa inuu istaafayo wadooyinka ee maanta ee afgooya ilaahay xamaray soo galaan ilaahay walna weyn sii aadaan